haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dagaalka dunidu ugu jirto helista tallaalka xanuunka koronavirus iyo halka ay marayaan xanuunka covid-19 ee dunida aafeeyey ayaa ilaa iyo haatan dunida ku dhacay in ka badan kow iyo labaatan milyan oo qof waxaana u dhintay ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo qof waxaana ilaa iyo markii uu dilaacay ee kiiskii ugu horreeyey laga soo sheegay magaalada wuhan ee dalka shiinaha bishii desembar ee sanadkii kii uu fayruskan gaaray ilaa iyo laba boqol iyo toban waddan iyo dagaano madax bannaan oo dunida ku yaala waxa uu wax weyn ka bedelay nolol maalmeedkii dhaqaalihii socodkii bulshada iyo wax walba oo ka socday ama la qorsheeyey ama lagu taamayay dunida intii aanu xanuunku dilaacin haddaba si cudurkan oo aan ilaa iyo hadda dawo loo hayn loo xakameeyo dunidu waxay u istaagtay helista tallaal looga hortago in ka badan boqoliyo konton tallaal ayaa u sharaxan inay noqdaan ka hortagga xanuunkan toddobaadkii tegayna dalka ruushka ayaaba ku dhawaaqay inuu noqdo dalkii ugu horreeyey ee hela tallaalka inkastoo ay reer galbeed ku dhaliileen habraaca loo maray doctor maxamed aadan cali waxa uu ku takhasusay caafimaadka dadweynaha waxa uu u shaqeeyaa maamulka caafimaadka ee king county ee magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka waxaan weydiiyey talaalka ugu rajada fiican dalkan maraykanka moderna terabiotics ayaa hawsha ku mashquulsan lacag badan baa loo qoondeeyey waxaana la doonayaa in malaayiin doos la sameeyo ilaa iyo january haddaanu ahaynba sanadkan dhammaadkiisa waa gartay goormaa la filan karaa marka inay diyaar noqdaan talaalada covid waxay u badan tahay haddii si saani ah hawshan loo wado ilaa iyo sannadda soo socota ee dhammaadkiisa iyo wixii ka dambeeya ayaa la sugnaan karaa tallaal sugan oo safe ah oo effective ah in la helo broses dhan waxa weeyaan oo qaadan kara mararka qaarkood ilaa iyo toban sano tallaal sidiisaba sanooyin buu qaataa toban sana ugu yar caadiyan tallaalkii ugu horreeyey ee taariikhda soo maray ugu dhaqsada badnaa wuxuu ahaa tallaalka maxaa la dhihi jiray ee qaamuw qashiirka ee maambiska ah afar sana lagu sameeyey caalamka lixdameeyadii waxaa lagu dadaalayaa sidii dhaqso loogu keeni lahaa maxaa yeelay dhaqaalihii caalamka noloshii caafimaadkii buu burburiyey waxaana la doonayaa in dhaqso looga gudbo dalalka yurub shirkado dhowra ayaa ku mashquulsan soo saarista tallaalka covid laakiin doctor cabdicasiis maxamed cali oo ku takhasusay cudurrada faafa lana shaqeeya hay-adda i o m xubinna ka ah guddiga la dagaalanka covid ee soomaaliya oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo london ku sugan ayaa qaba in tallaalka goor hore la heli karay haddii dunidu ay daacad ka noqon lahayd oo loo midoobi lahaa soo saaristiisa haddii dadkan si daacada hadday u shiraan iskaashadaan wax allaal wax dhaqaale geliyaan talaalkan waa lasoo saari kara aniga saa aaminsana laakiin wuxuu rabaa waddan walba oo yurub ah iskiis inuu soo saaro talaal gooni ah si uu magac iyo sumcad iyo lacag ugu yeesho taas waa dhib ka taagay adduunka waxaa jira kambaniyaasha ugu cadcad waa saddexda kambani oo germany francia iyo italy ah waxaa soo raaca ector university ayagana xiriir lala gruubadaas soo saarista talaalada dunidu taariikh ahaan waxay qaadan jireen muddo dheer laakiin tallaalka covid waxa uu ku socdaa xawli kayrulcaadi ah haddaba waxa xeerarkii ay tallaaladu mari jireen iyo dadaalka hadda socda ay ku kala duwan yihiin waxaa barnaamijka ilayska u sharaxay doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo la shaqeeya xarunta caafimaadka ee henabin county ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ahna brofesor wax ka dhiga qeybta caafimaadka ee jaamacadda minnesota xeerarka ay mari jireen waxay ahayd muddo dheer oo qaadata sannado mararka qaarkood toban sano gaadha marka wuxuu heerku ahaa marka hore inaad doorato taargetkii inaad doorato dadkii aad rabtay inaad tallaasho xanuunkii aad rabtay inaad tallaalka wax ka samayso dabeetana aad doorato qof kambani warshad tallaalka samayso oo soo saarta inaad intaa marka hore samayso dabadeetana tallaabada labaad waxay noqonaysaa inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka marka dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa faces face one iyo face two iyo face three marka face one iyo face two iyo face three aynu ka maqlo idaacadaha waxaa ka horeeya howl badan oo shaybaarka lagu samaynayo dabadeetana marka la ogaa sababta markaa xayawaanka loogu tijaabinayo waxaa laga rabaa laba shay baa laga rabaa in la ogaado inuu tallaalkani soo saarayo wixii laga rabay difaacii laga rabay iyo inuu xagga ammaanka safe yahay dabeetana waxaa loo imanayaa tallaabada labaad oo ah in dad yar groub yar waa face one marka face one-ka waxaa lagu tijaabinayaa dad healthy dad caafimaad qaba oo mutadawiciina ayaa lagu tijaabinayaa tallaalkii iyadoo markaa la ogaanayo in la rabo in la ogaado xaddiga ama dowska oo qofka u baahnaan doono marka waxaa la sameeyaa wax isku si isku xigxigtaa loo kordhiyaa marka waxaa la siinayaa qiyaas maanta waxay soo saartay baa la eegayaa wax yar baa la kordhinayaa ilaa la ogaado meeshii dadka hadhow la siin lahaa oo la eegayo waxtarkiisa iyo dhibaatadiisaba marka waa faceka koowaad oo face one la yidhaahdo face oneka markaas waa dad yar oo volunteera oo inta badan caafimaad qaba ayaa lagu tijaabiyaa faceka labaadna markaa waxaa la samaynayaa in laba shay la hubiyo ma yahay ammaan oo safe ma yahay tallaalkani iyo ma keenayaa difaacii laga rabay marka dad intii ka duwan baa markii hore dad caafimaad qabaa lagu eegay iminka dad yar oo xanuunkii qaba ama xanuunka halis u ah ayaa lagu tijaabinayaa faceka labaad dabeetana faceka saddexaad waxa weeyaan in dad fara badan oo kumanaana tallaalkii lagu tijaabiyo oo markan dad kala duwana da'doodu kala duwan tahay jandarkoodu ama lab dadig caruur dad waaweyn dad kala duwan in lagu tijaabiyo si loo ego wax u eg bulshada caadiga ah oo cid walba isugu jirta laga keeno waxaa haddaba muhiima tallaabooyinka aan soo sheegay oo dhan mid kasta waa la iftaajinayaa markaasaa dib loo eegayaa haddana waa la hakinayaa marka kale la gaadho sidaasaa berigii hore loo samayn jiray marka marka stateska face three-ga la dhameeyo ee kumanaan qof lagu tijaabiyo ayaa markaa waxaad la hadlaysaa kambanigii markaa ayaa loo gudbinayaa warshadii ama dee kambanigii weynaa ee samayn lahaa kumaankumka ama millionska soo saari lahaabaa loo gudbinayaa taasi waxay ahayd waddo dheer laakiin hadda hadda laakiin maadaama oo aan la haysan wakti intaa dheer xanuunkii farakula ku hayo runtii aad bay isu bedeshay nidaamkii tallaalka loo samayn jiray tallaalka waxaan odhan karaa wuxuu ku socdaa xawli tallaal samayntii sanadaha qaadan jirtay iminka waxay ku socotaa xawliga uu ku socdo xanuunkan coronavirus lafteeda xawli la mid ah wax badan baa laga bedelay waxayaabaha laga bedelay haddaan soo koobo waxa ugu muhiimsan sidaan kuu sheegay markii hore qaybta animal animal stres layidhaahda lagu tijaabiyo xayawaanka markay dhammaato ayaa la bilaabi jiray ta dadka lagu tijaabiyo iminka wakti badan oo la sugo lama hayo waxaa si isla isla wakti la socotiinayaa tii xayawaanka lagu tijaabinayay iyo tii lagu tijaabinayay dadka ayaa labadiiba mar la wada bilaabayaa iminka sababta ay berigii hore in intaa la kala dambaysiye ay u jirtay waxa weeyaan kambanina ma rabo inuu sameeyo malaayiin daws oo tallaala haddii aanay hubin inay waxtarayaan oo dee hadhow laga iibsanayo ay suuqa galayaan laakiin iminka taa waxaad moodaa in culayskii laga dulqaaday kambaniyadii talaalka samayn jiray oo maadaama ay dhibaato badan xanuunkani caalamkii ku hayo waxaa layidhi riskiga qaata ama ku khamaara dowladaha lacag ka bixinaya dowladda maraykanka oo kale iyo dowladaha kale ee reer galbeedkuba lacag badan bay kambanigii ku bixiyeen yidhahdeen haddii uu tallaalkani socon waayo idinku khasaari maysaan khasaaraha waa idinla qaybsanaa marka taasi waa ta koowaad ee isbedeshay in wixii istabistabka tallaaba tallaabada isku xigta loo samayn jiray si baaralela oo iskarab socota loo sameeyo oo xataa waxba dhici karta iyadoo animal tii xayawaanka lagu tijaabinaya aanay weli gaadhin intii dadka loogu tijaabinayaba ay dhammaato runtii information information dhaqsaana la helo ta kale ee iyadana in iminka isbedeshay waxa weeyaan waxa uu technologigu ku sameeyey horumar wanaagsan sidii tallaalka loo samayn jiray oo berigii hore tallaalka sida loo samayn jiray waxa ugu badnayd in inloo in la sameeyo viruskii ama jermiskii laftiisii oo ama yaro dhintay la dilay ama la daciifiyey in tallaalka laga sameeyo iminka waxaad moodaa in laga adeegsanayo hidasidayaasha waxaan d n a-ga ama rnga la yidhaahdo la isticmaalayo marka tallaalo fara badan baa jira iminka oo ka samays duwan kuwii ka horeeyey lana filayo inay ka waxtar badnaadaan oo difaacay kenyan uu ka badnaado waxaa ka mida tallaalada in mid r n eda hidasidayaasha r n a-ga la yidhaahdo iyo d n a-ga ayaa waxaa lagu tallaalayaa jidhka bini aadamka saliska unugyada bini aadamkaa lagu tallaalayaa iyadoo la barayo inay sameeyaan wax u eg viruskii koronada dabeetana jidhkeennu uu kala garan waayo viruskii caadiga ahayd ee dhibaatada keenaysay iyo waxaan virusta u egay ay jirkeennii samaysanayo dabeetana uu difaac markiiba u samaysto waa kaasi waxaa iyadana la samayn karaa in wax la yidhaahdo in lagu rido d n a gii fariinta siday hiddasidihii ayaa lagu dhex ridayaa jeermis yaroo kale oo virus yaroo daciifa oo aan dhibaato badan keenaynin viruskii baa la barayaa inay samayso wixii u ekaa qoloftii sare ee ku dahaadnayd coronaviruska oo kale oo protein spikes la yidhaahdo ayaa la barayaa dabeetana viruskii baa qofka lagu mudayaa jidhkeennu markaa wuxuu moodayaa inay corona soo gashay dabeetana difaac buu samaysanayaa marka runtii taasina way isbedeshay oo siyaabo aada uga duwan sidii tallaalada berigii hore loo samayn jiray ayaa hadda loo sameeyaa waa gartay marka maraykanka aad fiiriso rajada laga qabo in tallaal la helay iyo waktiga la filayo dayleeg tahay waa su-aal wanaagsan weeyaan colaadow tallaal horta runtii tallaal rajada laga qabaa way dhowdahay baan odhan karaa iminka maadaama oo culays badan la saaray oo wax badan laga bedelay sidii loo samayn jiray waxa diyaar ahoo iminka ku jira pipelineka kusoo jira ilaa boqol iyo conton tallaal candidate waa vaccine candidate u sharaxan ama u tartamaya inay tallaal laga dhigo ilaa dhowr iyo toban ka mida ayaa soo gaaray faceka labaad ama saddexaad oo face watuga iyo face threega ah waa caalamka oo dhan maraykanka cambany la yidhaahdo moderna ayaa ugu dow waxay marayaan facekii saddexaad rajo badanna waxaa laga qabaa inay bisha labiyo tobnaad ee sanadkan ay tallaal soo saaraan waxaa iyaguna jira tallaal kale oo ingiriiska jaamacadda oxford la yidhaahdo ay lug leedahay waxaa jira ruushka oo iyagu already mid sooba saaray oo laleeyahay waa la degdegteen china iyada qudeeda qaar baa diyaara oo facekii saddexaad maraya marka tallaalo badan baa kusoo socdo caalamka ku jira waxaana la filayaa in sanadkan dhammaadkiisa oo ah xilliga waddankan maraykanka ama dhinacan galbeedku qabowga yahay ay cudurrada kale ee vayrasadu keenaan soo bataan inuu la bilaabmaa la filayaa haddiiba ay soo baxaan tallaalada noocan ah oo hadda tijaabada ku jira dadka sidee loogu qancin karaa marka inay qaataan oo oo tallaalkii u degdegaan oo ay qaataan horta waa su-aal wanaagsan weeyaan colaadow runtii dee wadamadan reer galbeedka ee uu aadka u aafeeyey ee dhibaato badani ku timi ee laga yaabo qof kasta inuu ama qof uu garanayo ama qof uu qaraabo yahay ama qof uu la shaqeeya uu qof u dhintay ama dhib badani ka gaadhay runtii waxay dareemeen xanuunka dhibaatadiisa oo u malaynayo inay dhibaato badani ka iman doonto in ay aqbalaan in la siiyo tallaalka laakiin waxaa kolleyba ay howl badani ka iman doontaa wadamada ka mid yahay dhulkeeni uu ka mid yahay ama wadamada kale afrikaanka ee aanay dhimashada aada ugu badnayn ayaa laga yaabaa inay u baahato qancin badan in lagu qanciyo dadka inay qaataan sida ay qabaan khubarada caafimaadka xitaa haddii la soo saaro oo la ansixiyo tallaalka covid sagaaliyo toban waxaa horyaala caqabado badan oo adkeyn kara in si fudud durbadiiba uu dadweynaha caalamku u soo gaaro waxaa ka mid ah soo saarisad cadad badan oo tallaalka ah oo dunida ku filan gaarsiinta dunida oo dhan go-aanka gaarista cidda ay tahay in marka hore lagu bilaabo tallaalka iyo sicirka lagu suuqgeynayo doctor cabdulcasiis maxamed cali ayaan weydiiyey cidda laga yaabo in lagu bilaabo talaalka oo ay ka faa'iidaysato inaan been isku sheegno ma ahan wadamada kuwa helaya waa wadamada lacagta leh special wadamada soo saartay hadda kasoo qaad talyaaniga wuxuu dalbaday lixdan milyan ingiriiska kuna wuxuu dalbaday saddex boqol oo milyan oo doos ingiriiska si dhama lix toddobaatan milyan ma dhama waayo saddex boqol u dalbaday waxaan garanaha waxay ku jirtaa inuu dhaqaale kasii inuu sii iibiyo inuu rabo in kale ruushka wixiisa isagaa samaysay intuu dalbaday lama oga wixii ka dambe doona lama yaqaan laakiin wadamada dalbada oo hadda aan hogna waxaa ka mid ah america three hundred milyan ay dalbadeen ingiriiska sidoo kale jermal boqol milyan boqol iyo konton milyan dalbad francia boqol milyan talyaaniga boqol milyan kuwaas oo ka mida kambaleysa soo saaraayo iskale ayaga priority galaya iyo wixii kale oo lacag leh laakiin waxaan biliifgelisanaa oo laisku raacay wadamada reer galbeedka haddaan la daaweyn wadamada fakriga ah africa iyo asia cudurka inuu ayagu ku imaa mar kale usoo noqon karo marka waxa waaye waxaa loola dagaalami doona cudurkan sidii loogu dagaalmay cudurka la dhahayo maxaa la soomaalida dhahan furuq oo kale iyo furuq oo kale waa la waa la eliminaareeyey waayo adduunka dhan baa loola dagaalamay marka waxaan rajaynaya eliminationka lagu sameeya cudurkaasi kole kan lagu sameeya waayo kan waa very serious intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka dunidu ugu jirto helista tallaalka xanuunka covid sagaaliyo toban iyo halka uu marayo barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkanna idinkala socodsiiya anigoo ah maxamed colaad xasan intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo xubintaasi ilayska v o a soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinayay